bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii cawisnimo ee caawa iyo daljir waa habeen axada isniin ay soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun iyo toddoba iyo toban qodobada barnaamijka caawa iyo daljir aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxaanuna magaaladani inay u ekaato caasimadda ganacsiga puntland dabcan barnaamijka dib u habeynta magaalooyinka oo sida walaalkay sheegayey la baasgariyey sanadkii lasoo dhaafay ma haddee in buug lagu qoro keliya eh waa in ficil la muujiyayo magaalooyinka wax iska bedelaan madaxweynaha puntland oo maanta si toos ah u daafuray mashruuca qorshaha naqshadeynta magaalada boosaaso xarunta gobolka bari guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan la qaatay guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya haddaba kulankaasi maxaa looga hadlay kursigii banaanaada sidee buu ku imaanayaa ma dhacayso kursi oo magaciisa la iska magacaabayo kursi walba wuxuu ku imaanayaa sida kuwan ay ku yimaadeen xiisad ka taagan magaalada cadaado iyo wafdi ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo maanta gaaray magaalada cadaado musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya oo kusoo qulqulaya magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyo abwaan cali food oo la yaab ku noqotay in mar kale xasan sheekh maxamuud uu isku soo taago xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya gabayna ka tiriyey muxuu ka yidhi isagoo ashkhaasaan wacanay saws ka subanaya shakina uu u soo qoray daduu kula shuraakoobay oo dib u sharaxan buu hadeer shaashadii yimidi shukaankana intuu haystay buu siiqay qarankiiye shabeelle iyo hiiraan markuu shabakad gaadhsiiyey galgudub shib bay tidhi markii shaamareer lacay wiil uu dhalay hogaamiye ka tirsan xarakada al-shabaab oo maanta lagu dhex joogtay saldhig ciidan oo ku yaalla degmada maxaas ee gobolka hiiraan xaalad nololxumo oo soo wajahday qaar ka mid ah dadkii u soo hayaamay deegaanada ay roobabka ka da-een bari iyo sidoo kale karkaar
waxaan ka soo guuray dalka somalilan gobol gobol sanaag baa la yidhaha degmada ceelifen baan ka soo guuray somalilan wey somalilan waa gartay todoba boqol oo kilomitr baa gaari naga soo socda jubbaland oo sheegtay in ay qaadi doonto weeraro ka dhan ah xarakada al-shabaab ee ku aadan deegaanada jubbooyinka magaalada qardho xarunta gobolka karkaar dumarka ka ganacsada khudaarta noocyadeeda kala duwan oo ka cabanaya sare u kac ku yimid sarifka lacagaha qalaad maxayse u sababeeyeen lifka doolarku wuxuu marayaa soddon sagaal iyo labaatan ma garateen haba maree wax taayadii raba iyo wax qaadanaya midna ma jirto qaar ka mid a mulkiilayaasha gaadilayda ee magaalada boosaaso eedeen kulul usoo jeediyey iskaashatada dalmar ay ku midaysan yihiin maxay salka ku haysaa eedeyntaasi waxaanu ku heshiinay shan qodob oo halkan ku qoran namber kow waxaa weeye gaadiidka shilalka ah ee waddooyinka ku dhaca inay toosiyaan baanu ku heshiinay lambarka labaad waxaanu u asaasanay oo aanu ku heshiinay laamiga burbursan oo ilaa inta aanu marnoo dhan iyo buundooyinka go-ah inay hantidaa lacagtaa naga aruurinayaan ku dhisaan wixii aan ku heshiinay oo dhan dhammaan waa dhinac mareed qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijka caawa iyo daljir oo caawa idinkaga imanaya xarunta dhexe ee daljir ee magaalada boosaaso anigoo xasan haykel ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya waxaana naga dhegaysanaysaan xarumaha daljir ee soomaaliya ku tirsan xeebaha yeman somalilan bariga dhexe galmudug iyo sidoo kale barta internetka ee radio daljir com aan ku bilaabay dhegaystayaal sidaad ku maqlayseen qodobada barnaamijka caawiya daljir madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta waxa uu magaalada boosaaso xarunta gobolka bari uu si toos ah ugu daafuray mashruuca qorshaha naqshadeynta degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari daafuurka mashruucan ayaa waxaa madaxweynaha ku heliyey oo kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda puntland maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso saraakiil ka mid ah ciidamada dowladda puntland iyo sidoo kale saraakiisha madaxtooyada ee puntland mashruucan qorshaha naqshadeynta ee magaalada boosaaso ayaa waxaa iska kaashanaya hay-adda u n habitat oo iyadoo maalgelinaysay mashruucan waxaana fulintiisa mashruucan gacanta ku haysa dowladda hoose ee degmada boosaaso sidoo kalena waxaa dhismaha iyo dib u habeynta naqshadeynta magaalada ayaa waxaa iyadana hergelisay shirkadda dhismaha ee sola haddaba ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay yaasiin muuse boqor oo ah guddoomiyaha shirkaddaasi sola waxaana hadalka kaga dambeyn doona duqa degmada boosaaso injineer yaasiin meri maxamuud dacar guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waciis dhado iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda puntland saciid maxamed raage iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Pun- dowladaha hoose axmed crash waxaana hadaladoodii ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ساعة أركيسين madaxweynihii iyo wasiiradii iyo maamulkii gobolka kii degmada odayaashii deegaanka kulli maanta waxaa la dahafuray sidaad hadda indhihiinu ay qabanayeen town balaankii qorshihii magaalada oo ilaa iyo saddex weji afar weji noqonayo wejigiisa koowaad alxamdulilah rabbi alcaalamiin shirkaddan anigoo dhismahan madaxda u ahay solo construction baa ku guulaysatay aad baanu ugu faraxsannahay saad la socotaan shirkaddu muddo badan bay gobolka iyo degmada iyo puntland ee gobolka mudug hadday tahay iyo gobollo kaleetaba si muddo tacwacnimo ah ee wax uga soo qabanaysay oo haddeerna diyaar bay u tahay wixii dalkan iyo dadkan wax u noqonaya taariikhiyan iyo horumarkeedaba inay shirkaddu ka shaqayso haddii maantay ay tartankaaseeta ay gashay iyo ay ku guulaysatayna shirkadduna iyaduna aada iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay ilaahay baa mahadda leh waxaan idiin sheegaynaa inaan annagu uun shirkad ahaan aynan ka fikerayn dhaqaale iyo sida loo suubin lahaa ay ulajeedadeena ugu weyn ay tahay dalka kan bilicdiisa iyo nadaafadiisa iyo wadooyinkiisa iyo horumarkiisa taana weeye midda shaksiyan ee magaranaysaa anigu midda aan ku shaqaynayo anoo shirkadda soolo madax u ah dibaddana aan uga soo noqo inaan dalkayga iyo dadkayga wax u qabto marka aad baan ugu faraxsanahay maanta madaxweynihii dalka inuu halkan noo daahfuro wejigii koowaad shirkadda solana ay ku guulaysatay marka waa ilaahay mahaddii idinka meediyahana waa idiin mahadcelinaya
bismi illahi raxmaan raxiim madaxweynaha dowladda puntland wasiirka arrimaha gudaha wasiirka dekedaha taliyaha qeybta guddoomiyaha gobolka saraakiisha kale agaasimayaha madaxtooyada dhammaan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacdasalaan mudane madaxweyne sida injineerka nala shaqaynayay ee habitat ka socda uu kuugu sharaxay qorshahan waa qorsho loo dejiyey magaalada boosaaso qaab dhismeedkeeda ee waa first eh, urban plan oo laga fuliyo eh, boosaaso waxaan rajaynaynaa inay boosaasada cusub ka duwanaato boosaasadii hore oo isku rarnayd oo runtii guryaha qaarkood aan dhakhtar laga geyn jirin dadka Eh, waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha gobolka golaha xukuumaddu halka jooga ee, bahda saxaafadda saraakiisha ee, golaha deegaanka degmada duqa magaalada dhammaantii waxaanu ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne halkan sida muxuu ahaaye ee, duqa magaaladu uu sheegay waxaynu ka daahfuraynaa ee, mashruuc cusub oo ah in muxuu ahaaye magaalada qaabka ay hadda u taallo wax laga bedelo haddeer mashruuc waxaa laga bilaabay dhulka bannaan iyada magaalada naftigeeda ee, isku raranna dadweynihii muxuu ahayde magaalada deganaa ama dadkii magaalada lahaa waxay diyaar u yihiin in magaalada wadooyin laga saaro waxay diyaar u yihiin in muxuu ahayde dowladda aad muxuu ahayde hogaaminayso golaha deegaanka degmada gobolka wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda dhammaanba mar boose loo soo jeesto gacan la saaro Een, dadku raalli bay ka yihiin Een, xerada inji kumaan kun qof baa laga raray suuqa weyn oo iminka dowladda hoose wadee qaybta ka soo horjeeda ugu yaraan konton iyo sideed een, qoys baanu ka rarray qof walba waa waa og yahay meeshaan inay muxuu ahayde ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka dhexayso ummadda reer puntland ay leedahay markaa qofna mudduu ku noolaa intuu ku noolaa markii muxuu ahayde la yidhaahdo dan caama lagu qabanaya qof walba wuu diyaar taa caamkaana waxaan rabnaa inaan xilli dhow gacan saaro oo muxuu ahayde mashaariic badan oo taagan mashaariic badan oo gobolka laga muxuu ahayde qaban lahaa oo degmada boosaaso ay mayn u tahay oo muxuu ahayde obstacle dhul ah ay jiraan taa inaan muxuu ahayde halka uga faa'iidaysano iyadoo dadku ay raalli u yihiin iyadoo dadku muxuu ahayde nagala shaqeeyaan waxaa kii u dambeeyey wuxuu ahaa suuqa weyn oo laba boqol iyo lixdan iyo afar meheradood muxuu ahayde ka furmi doonaan dhaqso Een, dadweynaha waxaan leeyahay muxuu ahayde mashruuca een, saakuu bilowday een, maanta madaxweynuhu daah furayaa inta ka- ka dambaysana in gacanna laka siiyo fulintiisa waxaanu ka bilownay een, bowcad uu leeyahay siciid maxamed raagi wasiirka muxuu ahayde dekedaha oo dhinacayga taagan isagaanu cagabta ugu horraysa gelinaynaa marka meesha la odhan lahaa dowladdu muxuu ahayde dhulkeeda iskama qaado wasiiradaanu ka bilaabaynaa sidaasaanu u wadi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynayaa inuu noqdo mashruuc bilicda magaalada soo celiya waxaan rajaynayaa inuu noqdo mashruuc ganacsiga soo celiya waxaan rajaynayaa mashruuc muxuu ahayde amniga wax ka qabta waayo een, magaalada gudaheeda waxaa dhacday dambiile anagoo eryoonayna inuu luuq naga galo gaari uu geli waayo oo markaa muxuu ahaye ciidankii uu sidaa nagaga baxsado waxaa kaloo halkaan rabaa inaan dadweynaha muxuu ahayde uga sheego meeshii aan waddo ahayn labadii guriyo hal mitir u dhaxayso dhammaan labadaa guri waa la isku qabanaya micnihi waa la dhisayaa si aan muxuu ahayde luuq ayan u noqon taa waa mashruuc kale oo aan rabno inaanu degmada iyo gobolka iyo wasaaraddaba aanu ka tashanno oo aanu xagga amniga bay arrintaasu khusaysaa iyada halka aanu ku bahalkayno waxaan leeyahay mudane madaxweyne waa waa ciid iyo dhagax iyo waxaa harana muxuu ahayd waddooyinka muxuu ahayday inaanu ka qaadno oo magaaladan bilicdeedii soo celinno tanina ay noqoto dalka waxaa ugu bawacdaa ugu raqiisnaa dhanakan iminka isagaa ugu qaadisan waxaana keena waddadaas soddonka ah dhanka kaleetona wadda taas oo kaleetaa ka marta marka labada dhinac baanu ka bilaabaynaa dhexdana waxa weeye wadajir madaxweyne adoo nagu hogaaminaya aanu geli doonaa mustaqbalka haddii ilaah yidhaahdo intaa haddaan ra waxaan jeclahay inaan ku soo dhoweeyo wasiirka dekedaha gudoomiyaha labada gudoomiye ay sheegeen wasaaso waxay u baahan tahay in la soo celiyo bilicdii ay hore lahaanta wasaaso waa xarunta labaad ee dowladda puntland dhinaca ganacsiga weliba xarunta ganacsiga wey shacabka reer boosaaso diyaar waxay u yihiin inay ka qayb qaataan waayo bilicdii magaalada ku jirta counsilka oo runtii iyo isaga laftiisu qayb weyn ka noqon doona mashruucan iyaga laftooda waa kala shiray diyaar bay yihiin yacni wax kasta oo maanta dee boosaaso bilicdeeda soo noqota nina diidi maayo gurigiisa ninkii toban mitir u soo hadho waxaan aaminsanahay tobankaa mitir inay boqol mitir oo meel khariban ku taallo ay u dhaanto marka madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa annagoo runtii ka wakiila gobolkan iyo shacabka boosaaso shacabku waa diyaar dadkuna waa diyaar waxaan kaa codsanaynaa adiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha inaad hawshaas kaa furtaan hadda waddada tan dekedda dekeday ku magacaabanta yacni waxa weeye meel la maraa la waayey marka runtii waa arrin si fiican ugu soo korodhay wax badanna ka bedeshay bilicdii soonaha kale marka waxaan insha allah kaa codsanaynaa in ciidan iyo dhiirigelin intaba waa kaa filaynaa ciidanku wax weyn bay ka qaadanayaan waa runtii guddoomiyuhu qof baad arkaysaa wax sameeyey luuqbu nabkaa odhanaya in dhagaxa laga qaado ciidda laga qaado magaalada streetkeedu soo baxo wax badan ba amnigeedii iyo ganacsigii ku soo noqonaya marka runtii shacabka reer booston waxaan ka codsanaynaa ama ay diyaar ba u yihiin inay nagala qayb qaataan madaxweynaha golaha xukuumadda maamulka gobolka iyo degmada taliyaha qaybta saraakiisha kale agaasimaha madaxtooyada howlwadeennada maxay tahay un habitate dadka kale ee maxay tahay mudanayaasha naga soo qayb galay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi madaxweyne waa la dhameeyey wixii tafaasiilaha waa lagu siiyey waxaan anigu hadda ii harsan inaan ku raacsanahay hawshaa iyada ah waxaa la yidhi waxaa la yidhi wiil wiil waraabaa wiil yar soo doontay inuu cuno oo markaasaa hooyadii hooyadiisoo xagarufto marse war naga tegi waraabi kula tegi aabbihii buu ay u dhiibto marsuu indhaha kala soo baxo marsuu yidhi naga qabo waraaba la tegan marka waraabihiina waa daawanaya marsu yidhi ilaah maxaa iigu diidaysaa hooyadii waa ila ogoshahay aabihiina anna waa rabaa marka reer boosaaso waxay rabaan bilicda bilicda boosaaso iyagii baa diyaara waxaan anigu ku soo gabageli laha waa ku raacsanay hawl wanaagsan baa runtii ka socota aada iyo aad baanu mabsuud uga nahay haddaan wasaaradda nahay maamulka gobolka iyo degmada isbedel weyn baad ku aragtaa indhahaga ku aragtaa mar allaale markaad timaado ama wuxuunbaad dhagaxdhigaysaa ama wuxuunbaad furaysaa la dhammaystiray marka waad garan kartaa in hawl ka socoto weliba hawl ku socota marka waxaa uun inoo dhiban baan umalayaa intaa uu madax uu sheegay wasiirka iyo guddoomiyaashu taana waxaan qabaa kolley adiguna diyaar baa u tahay wakhtigeedu maad la sugaysaa ay habboonaato marka waxaan jeclaan lahaa in dekedda dekedda iyo way iswada wadataa boosaaso maca dekedda agisbaanshakeeda iyo waxeeda kolley amba faydni waxba hay faran buu yidhi oo waxaad la wareegaysa dhulkaas oo ordaysa dabcan inaad in wax la helo wax la kordhiyo waxaanaad maxay tahay safarada iyo u gelayso ama taleefanada iyo correspondenska u samaynayso kolley waan waan la soconnaa anagu marka madaxweyne ku soo dhowow noo daahfur maanta mashruuca kan aada iyo aada doodmas kuwaasin waxay kala ahaayeen yaasiin muuse boqor oo ah guddoomiyaha shirkadda sola iyo sidoo kale duqa degmada boosaaso guddoomiyaha gobolka bari wasiirka arrimaha gudaha ee puntland iyo sidoo kale wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda puntland siciid maxamed raage haddaba intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay oo si toos ah mashruucan u daafuray madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
aad baan idin salaamaya dhammaantiin sharaf weyna waa noo tahay inaan maanta kasoo qayb galno daafurka barnaamijka bidcaynta iyo townblanka iyo qorsheynta magaalada boosaaso runtii magaalada waa caasimadii ganacsiga ee puntland waana magaalo istraatiijiga waana magaalo dad badan oo reer puntland iyo soomaaliyaba ay degan yihiin waxna kuleeyihiin waxaana magaaladani inay u ekaato caasimadii ganacsiga ee puntland dabcan barnaamijka dib u habeynta magaalooyinka oo sida walaalkay sheegayey la baaskariyey sanadkii lasoo dhaafay ma aha dee in buug lagu qoro keliya eh waa in ficil la muujinayo magaloyinka wax iska bedelaan gaalkacyo waa la socotaan shaqa fiican baan ka qabanay shaqadaasoo runtii dadka gaalkacyo soo dhaweeyeen wax badan magaaladaas quruxdeedii iyo soo celintii hantidii dowladda qeyble waxaa ka qaatay waktiga isagaa waa noo qorshaysnayd in magaalada aan ku xijirana boosas noqoto booso tagno hawlo kalana soo galay iyo la dagaalan shabaab iyo shidooyin kala nagu soo biiray laakiin hadda sida muuqata boosasna waa diyaar anaguna diyaar baana magaaladan in la qurxiyaahi quruxday ka qayb qaadanaysaa in lahaanshaha ayay horumarinaysaa amniga ayay qeyb ka qaadanaysaa waxaasoo dhani waxay u karu keenaysaa inay kor u kacdo nolosha iyo muuqaalka magaalada boosaaso ee caasimadda ganacsiga puntland waa idinku dhiirigelinaya waa idinku boorinayaa mashruucan waa mashruuc runtii faa'iido weyn kusoo kordhinaya puntland meelo kale oo magaalooyin kale laftigooda in aanu ka bilowno oo ka hirgelinaana waa muhiim sababtoo ah magaala aan kala xadaysnayn oo aan nidaam lahayn oo jidad lahayn oo meel dowladeed iyo meel dad brivate aan kala lahayn dee adduunka kama jirto marka waxaan rabnaa inaanu la tartanno magaalooyinka adduunka waxaan rabnaa inaanu magaaladani ay valuega dhulka iyo qiimuhu uu soo laabto dadkuna ay si wanaagsan u noolaadaan xagga nabadgelyada iyo xagga nolosha magaalada laftigeedaba in wax iska bedelaan ayaa rabnaa waxaan ogahay inay diyaar yihiin insha allahu markii barnaamijkan laftigiisu balaarinta dekaduna uu bilowdo magaaladana ay ka bilaabato isbedelkaasi gudaha iyo dabadaba dabcan hadda waxaan maranaya tan balan ku kormaraya banaanka laakiin magaalada gudaheeda laftigeeda isbedel dhib uu ka dhacaan rabnaa insha allah waan rajeynayaa inuu gul kusoo dhan magaalo boosaaso oo qurux badan aada u qurux badanna inaanu aragno waqti aan dheerayn aada baa mahadsantahay
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas barnaamijku waa caawiya daljir wuxuuna barnaamijku idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad ayaa maanta waxay kulan ay la qaateen guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal haddaba markii kulankaasi uu soo dhammaada ayaa waxaa saxaafadda si wada jir ah ula hadlay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal cumar dhegay iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari haddaba guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal mudane cumar dhegey ayaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waxa uu uga warbixiyey qaabkii doorashooyinka ay u mareen iyo sidoo kale heerarkii kala duwanaa ay soo mareen ugu horeysay guddigan wuxuu xeer ka diyaariyey mudane gudoomiye mudane guddoomiye ku-xigeenno haddii uu banaanaado kursi ka mida kuraasta golayaasha golaha sare golaha aqalka sare iyo golaha shacabka sida laga yeelayo arrintaas taariikh xun bay ku lahayd soomaaliya oo ah qof walba inuu qof inta keensado qofkii hadhow bedelkiisa ka qaato yahay uu ka qaato waxay kaloo lahayd dhaqan xun oo ah in qofka qofku dhalay ama walaalkiisa u yimaado u yidhaah laygu bedelo arrintaas guddigu xeer buu ka soo saaray oo ah in qof kasta oo xildhibaan ah ee doorasho ku yimid haddii uu ka tago shaqada ama geeriyoodo ama iskiis maaragtay istiqaalo u geeyo ama la xiro ama sababo kasta looga qaado xilkiisa ama uu ku waayo waxaa loo marayaa doorashadiisa xeerkii qaabka uu ku yimid waxaa doonaysa kow iyo konton qofood doorashadaasna waxay u furan tahay dhammaan dadka kursigaas wada lahaa si gaara uma lahaan doono mana noqon doonto in qof qof uu hadda si qofkii qofkaan samayn ha iska ilaawo oo isiir berri baad ka qaadan doontaa waxaa lagu dhaqi doonaa beddelka baarlamanka qofkii booskiisu banaanaado xeerkii uu ku yimid aa lagu wadi doonaa haddii ilaah yidhaaho intaasna waxa weeye xeerkaas waa nayhayna waa lagu wadi doonaa haddii ilaah yidhaaho kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban cumar dhegey haddaba intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in mudanihii baarlamaanka ka tirsan ee geeriyooda aysan jiri doonin cid kale oo booskiisa buuxisa iyadoona ay jiri doonto buu yidhi gudoomiyaha in ay beeluhu ay soo dooran doonaan shakhsigaasi halkaasi ka baxay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa kursigii banaanaada sidee buu ku imaanayaa ma dhacayso kursi oo magiciisa la iska magacaabaya kursi walba wuxuu ku imaanayaa sida kuwan ay ku yimaadeen habka ay ku iman doonaan waa sameyn waxaase lagaba maarmaana si arrintaasi ay u fusho oo rasmina ay u noqoto maalinta aada soo gabagabaynaysaan warbixintiina guud aada ku soo wareejinaysaan guddoonka arrimaha waxay dokumenti ah iyo wixii loo gudbinaya faafinta rasmiga ah iyo galalka xildhibaanada dhammaantood aada soo gudbinaysaan ha la soo raaciyo wixii idinka aada khibrad ahaan casharada aada ka barateen arrintan oo aada soo maamusheen toddoba bilood ah waayo waxay noqonaysaa soo jeedimo xildhibaanada ay ka fiirsan doonaan casharadaas siday u xallin lahaayeen guddoomiye marka waxaan kaa codsanayaa in aada fiiro gaara iyo fadhi gaara uda yeelataan guddigiina wixii oo marata laga bartay iyo dhibaatooyinka iyo habka loo xallin karo soo jeedimo oo wax ku oola inaad noo soo raacisaan markii aada dokumentigaa soo gudbinaysaan oo si marata arrimahaasi aan sharci uga dhigno waxa aada soo jeedinaysaan waxay noqon doontaa arrimo aan u rogi doono soo jeedin oo intaan ka fiirsano aan sharci ka dhigayno faafinta kusoo baxayso wixii mustaqbalkaana maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayuu kaasi ahaa barnaamijku waa caawiya derjir dhegeystayaal wuxuuna idinkaga imanayaa barnaamijka xarunta derjir ee magaalada boosaaso qaybihii hore ee barnaamijka caawiya derjir ayaanu ku guda jirnaa iyadoo muddooyinkii u dambeysay deegaano ka tirsan gobollada karkaar iyo bari ay ku soo hayaamayeen dad reer guura ah oo isugu yimid gobollada dalka soomaaliya ayaa haddana waxaa dadkaasi soo wajahday xaalad noloxumo iyo mid caafimaad oo deegaanada ay kusoo hayaameen oo ay usoo noqdoonteen kusoo wajahday haddaba deegaanadaasi ay dadka isugu soo hayaameen ayaa waxaa ka mid ah deegaanka meegaag oo ka tirsan degmada bandarbeela ee gobolka karkaar nabadoon shire cali muuse iyo qaar ka mid ah reer guuraaga halkaasi isaga soo hayaamay oo inta badan ka soo hayaamay deegaanada maamulka somalilan ayaan goor dhoweyd khadka taleefonka kula xidhiiray ugu horreynna bal waxaan weydiiyey waxyaabaha ay ka cabanayaan iyo sidoo kale dhibaatada dadkaasi haysata waxaan ay ku jawaabeen xuseen bale xuseen bare hiirad haye xuseen bare hiirad bal ka waran deegaanka kasoo guurtay xaaladiisa iyo hadda maxaa kala kulantay waxaan ka soo guuray dalka somalilan gobol gobol sanaag baa lagaa degmada ceelfen baan ka soo guuray somalilan wey somalilan waa gartay todoba boqol oo kilomitr baa gaari inala soo socda haye bal waxaad iga warantaa xaaladii aad soo martay iyo sidaa halkaa ku timid wala waxaan ka soo guuray meesha la yidhaaho dalka somalilan toddoba boqol oo kilomitr waad garanaysaa duu nala soo socday baabuurka ma garatay waa gartay daduna waa dad abaar laba sano baa abaarna haysay xooluhu wixii dhintay mayo wixii kale waa wax xunno oo dee naqaarki wax la iibsaday wax la qasho midna male daduna haddaanu u nimid dad wanaagsan oo aad dadda usoo dhaweeyey iyaba dee abaartaas haysay oo iyaba abaal laakiin wixii awoodooda hawanay soo dhaweeyeen ma garata waayahay adiga qoyskaaga intuu ka kooban yahay ya walaale adiga qoyskaaga intuu ka kooban yahay
aniga qoys reeraha soo guray miya qoyska adiga aad la socotay imisuu ka kooban yahay reerda deegaan meegaag waxaan kusoo gallay konton boqol reer qoys baan ku naala oo baantaasha guray gobolka baantu tuulada tuu hareeraheeda ku naala
waayahay marka ma jiraan intaa jidka kusoo jirta wax xoolo ah oo kaasoo baktiyey ama dhibaato kasoo gaartay ha walaale haye arigii saddexda boqol ahaa ee gaariga lasoo saaray waaraata waxaa baktiyey konton baa baktiyey waa gartay
daduna maatadii markay matagtu waasheen dhexdii wixii la keenay mashuurateedu waa untani maatadii dadkii qaar baa soo qaaday matag markay tu waasheen magaalooyinka araweyo baa lagu rogay qardho iyo waa gartay adiga qoyskaaga intuu ka kooban yahay annagu haddeer waxaan wadaa sad waxaan wadaa la- laba edayo baan isu wadaa anigu waayeel u ahay sideed qof baanu nahay busto busto yar baanu siiyana waxba dhaxan beredna waa laisu fadhisiiyey iyo haddeer biyo baa naga goan meegaag waa noo fureen markii hore biyo wixii ku jiray saka- laba laba sagxadood baa galay waa noo furay waan waasanay haddeer oo si wanaagsan bay dadka deegaanka idiin soo dhaweeyeen si wanaagsan bay noo soo dhaween islaamnimada biyahoodii daraabi waa noo fureen de hadda waxaan iibsana maanahay waan laabsanay haddeer raashinbi wuu naga go-an yahay xoolaha ayaa iibsani maayaan wixii dee noolaana wax walaala iibsanaa male sarkataakulaanu uga baahannahay caamta iyo dowladda puntland maamulka puntland iyo caamta hay-adaha islaamka waxaan uga ba- hay-adaha waxaan uga baahnay xaawiyaano de wixii sidaa ummadda ay noo soo dhaweysay ee sakax sakaxadii u gashay ee noogu caawiya in naloo caawiyaan u baahannahay waayahay deegaanka ka timid ma jiraan marka dad eh, hadda doonaya inay halkan usoo hayaamaan oo soo naqraacaan ها أنا دا أنا دا سورة بابور كذا لي هذا يا لسه هذا لي أنا دا سي بابور ولا تدو واحد هالكو تبغى في السنة وتشيل هالكو تم تدو واحد كرامة تد أنت سا سنة على رئيسه كنت أربع بابور تقارن أي مكرامة waa gartay adiga intaa lagaa qaatay
عليها كنت والله
waa gartay waa lacag qaali waa lacag badan aduu shan boqol shan boqol baan u ururiyo meelaha dadka cala ariyo asaga xoola lama hungureynin dadka cala u qayliyo shan boqol lama bixiyo shan boqol waa lagu leeyahay
waa gartay een, waa dhibaato aada eh, u xanuun badan marka een, hadda een, maxaad rajaynaysaan marka walaalilaahi rajadiisa waan noqda laakiin haddeer wax allaale waxaanu haddeer haddii de waad garanaysaa walaal wax allaale waxaanu iibsanana male tii horeaba naadu leeyaha hadda haddeer haddaan ilaaho qaabti oo tii horeba ma haysid woodhan shidaal ma helayno waxaan raasiisano ilaahay dee qadartiisa lagama ilaahay taqad soo furanta laakiin maanta nin xereysa daba soo baxaya wuxuu iibsaday ma jiraan wax oo no uno dee naqa haddeer afta saaray oo marka ilaahay dee ilaahay shaqad suu furan tahay laakiin waxaan u baahannahay caamta iyo hay-adaha iyo maamulka puntland dadawima dad laama hadda dee meesha dawladda joogtaa xukunta dadka mas-uula caawin baan uga baahanahay walaal waayo aad baa Dhinaca weyn.
mahadsantahay yaa kugu dhow oo kale ii dhiibaysaa eh, de- dadka deegaanka odayan aan kuu dhiibaya odayan baan kuu dhiibayaa assalaamu calaykum calaykum salaam magacaaga ii sheeg walaal iyo deegaanka aad ka soo hayaantay cabdicasiis maxamuud baa la yidhaha walaale haya xaggee ka timid adigana
sool baan ka imi walaale sool baan kasoo guuray ma garatay gobolka sool eh, dhinaca puntland mise somaliland may somaliland somaliland walaale waayahay bal deegaankii aad ka timid iyo een, maadaama halkan aad usoo naqraacday eh, waxa aad la kulantay iyo jidka intaad soo socotay een, waxyaabihii kuula yaabka badnaa iyo dhibaatooyinka la soo kulantay bal nooga waran walaal horta alxamdulilah waan ladanahay maadaama nool nahay oo hadlayno alxamdulilah wax kastoo ilaahay keenana ilaah baa lagu mahadiyaa ma garatay waa gartay laakiin duruufo jilaal baa jira oo abaaraa jira geedi baa jira hayaan baa jira waad garanaysaan dee wixii hoolii wixii baxay way baxeen wixii aanu soo qaadnana waxbaan halka keena waxna gaarigii bay ku dhinteen waxna jactad waxa la yidhahdaa gaariga baa marka halkan dhigna qaybtood way naga dhinteen laq yar oo haddee cariga ah wax uu ka guranaya oo aanu ka daaqaya baanu ku nimi hase haatee dee dad soo barakacay waad garanaysaa hoy ma wadano weel ma wadan dee dad wixii aad garanaysaa gaariga waxaa la isu soo rartay toban toban reer sideed sideed reer hadda toddoba reer baanu kusoo guuray gaari dee dadka nooca usoo guura waad garanaysaa waxay soo qaadi gaari wuxuu soo qaado sideed reer ama toban reer kusoo guura waad garan kadhaa waxaan soo qaadana buste buste iyo caagada caagada oliyada baan butusha kusoo qaadanay hadda halka alxamdulilah wixii aan ilaahay nala kulma naqwaari baanu kugu nimid laakiin dee dhulkii banaa dhacaya dhaxan baa dhacaysa biyaa bee meesha xeelku riig bay leedahay riigeeda wuu fadhiyaa ma garatay waaya marka maxaa diiday in dadka ay kusoo talagalaan in wax walba ay ka hor ka hor iman walaalo horta biyo la'aan.
guurmii waad garanaysaa xooluhu abaar baa muddo laba sano iyo santiya garaacaysa arigu waa dhammaad buu gaaray geelu sidoo kale wuu dhintay dee marka dee waxay noqotay ka baxay bay noqotay nin waliba wuxuu haleeli karo buu qaatay in maato iyo xaasadkii lacag horta maba jirinba dadka walaacal nin walaalo xaal xaal buu ku noolaa iska caadi buu u noolaa alcamuum waxaan nin waliba wuxuu geli karay buu soo qaatay ma garatay adiga qoyskaaga imisuu ka kooban yahay
hadda ana qoyskaygu ugu badna ugu badnaa hadda laakiin lix qof baanu hadda reerka ku wadanaa intaan kusoo guuray ma garatay oo dumarka iyo carruurta ay ku jiraan dumarka iyo hadda waa caruur iyo dumar isugu jira haye xoolo intee intee neef baa wadatay maxaase kaa baktiya laba boqol iyo konton laba boqol lixdan baan wadanay ariga toddobaatanaya maamad markaan keennay wax gaarsoolaya ku dhintay waa gartay marka eh, deegaanka aad timid oo kale eh, dadka qaabka idiin soo dhaweeyeen bal nooga waran wallaahi ma xumayn dadkani dad aan hadda ceeb laga sheegto ma lahayn riigu wuu fadhiyey baraaga birageer baa biyagaleen baraaga qaybtood way jajabtay bay yidhaahdeen baraagii jooga waynoo furana ka cabayna yidhahde waanu ka cabnay alxamdulilah waa se dhammaad walaalow masha allah waa gaabaabsi biyuhu mar dhow waxaan uun baa la- baanu ka cabsanaynaa ma garatay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka reer guraaga ah ee u soo hayaamay qeybo ka mid ah deegaano ka tirsan gobolka karkaar oo ka warbixinaya xaalad nolol xumo oo ku soo wajahday deegaanka ay ku sugan yihiin waa hagaag haatanna magaalada muqdisho mushrixiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya ayaa kusoo qulqulaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya iyadoo ay jiraan mushrixiin hor leh oo isku soo taagaya xilkaasi qabashadiisa dhowaan ayaa la filayaa in magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha soomaaliya haddaba doctor maxamuud maxamed culusow waxa uu ka mid yahay mushrixiintaasi waryaheenna cabdixakiin xuseen xasan ayuu khadka taleefonka ugu warramay inaan soo bandhigo musharaxnimadeyda waxay ahayd in dalka soomaaliya muddo lix iyo toban sanaa laga waday dib u dhiska qarankii soomaaliyeed lix iyo tobankaas sanana mar kastaba inay muuqatay arrinta ugu dhibka badan ee dalka soomaaliya uu la kici laayahay oo uu la soo kaban laayahay ama uu dib ugu hanan laayahay ee talada dalkiisa talada dalka inay tahay hogaamin la-aan ama rajo rajobeel laga qabo xaggii hogaamintii madaxdii dalka taasoo la arkay ama lagu eedeeyey inay hoggaan kasta oo la doortay inta badan inaysan midnaan tasliimin danta dalka iyo dadka iyo ku dhaqanka wixii ummaddu ay ku heshiisay ayay ahayd waayo dal walbaba waxaa laga yaabaa duruufo gaara inuu leeyahay soomaaliyana waxaad isleedahay hoggaanku waxau u yahay udub dhexaad in waddankaani ama soomaaliya inay inay noqoto ama ka dhismo qalan dib u hanta talada dalka iyo hoggaanka dalka difaaca dalka iyo horumarka dalka marka sidaas darteed horta waxaa weeye qodobka koowaad in muxuu ahay ay ii muuqatay ama mar kastaba ay taagneed in waddankii quus laga taagan yahay in la helo hoggaan oo u adeegaya maslaxadda dalka tan labaad runtii waxaad u malaynaysaa ummaddii soomaaliyeed lix iyo toban sano ka bacdi inay raadinayaan ama ay muujiyeenba dowladnimo iyo qarandoor inay yihiin inay jecel yihiin inay dib u heshiisiin iyo waatinimo xooggan in la abuuro in isbeddel nooleed dalka ka dhaco mudda saddexaad beesha caalamka oo muddo muddo badan dalkan hadda maalgelin ku haysay lix iyo toban sana dhaqaalo fara badanna uu ku baxo ciidamo gaarayo ilaa labaatan iyo shan kun oo ciidana ama oo siyaabo kale ku duwan ay joogaan intaasoo dhan inay halis waay ugu jirto in laga daalo ayadoo aan annagu aanan soomaali ahaan aanan la wareegin ama aanan gaarin heerkii aan ku hanan lahayn dalka taladiisa marka waktiga hadda harayna uu aad leedahay maanta labada kun iyo lix iyo tobanka ama labada kun iyo toddoba iyo tobanka afartan sano soo socota inay tahay afar sano oo runtii haddii aan la helin qaran soomaaliyeed oo taagan oo awoodi kara in in arrintaas darteeda ayaan waxaan u doorbidaynaa istasha siyaasadaada ee ku aadan ee ciidamada shisheeye ee waddanka ku sugan iyo xoogagga ka dagaalamaya gudaha dalka oo aan aaminsanayn dowladda maxay tahay haddee ciidamada horta dagaalkan hadda waxa weye dagaal soomaaliya keliya ay dhinac ka tahay ma ahan waa waxaad ku leedahay waxaanu ku dhex jirnaa ama aan xubin u noqonay dagaallo oo ama caalamiya runtiina haddee dagaalladaas waxay u baahan yihiin in ummadda soomaaliyeedna kaalinta ay rabto inay ka gasho sidii dagaalladaas loo dhammayn lahayd dhinac kastaba ha noqotee inay ayagu ay taladeeda ay yeelato ciidamadaas ajnabigaana haddee mar haddii amagu dagaalka jira iyo siyaasadaha jira la helo inaanu anagu aanu hogaankiisa iyo qaybtiisa iyo difaaciisa aanu guri karno in markaas ay ayaga laftigooda dalalka keenay ciidamada kharashka badan looga baxaya ay u suuro geli karto inay dalka ka baxaan waayo dal kastaba wuxuu ku marmarsiiyonayaa inuu ilaalsanayo nabadgelyo dalkiisa marka sidaas darteed waxaan isleeyahay waxa weeye waxaa loo baahan yahay in dalku uu hanto difaaca iyo nabadgelyo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba in la helo xag ciidan xag dhaqaale xag siyaasadeed inta inay isla socdaan waayo ciidan keliya la dhisay waxba ma qaban karaayo haddii uusan dhaqaalihiisa lahayn hadduusan hogaankiisa lahayn hadduusan maamulkiisa lahayn haddii taageerada shacbiga uusan lahayn intaas inay islahaacdo loogana baxo dagaaladan hadda looga soo horjeedo muxuu ahay gudaha ka socdaana markaas weji keliya xalkoodu maahan wejiyo badan leeyahay ama mid hadda ciidan ha ahaado ama mid siyaasadeed ha ahaado ama mid wacyigelin ha ahaadee intaasba in la adeegsado si xal loo gaaro muddo mataqaana aan dheereen ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay musharixiin ku bahoobay isbahaysi inay yihiin doorashada soomaaliyana u taagan dhowaan doorashadii waa la qabanayaa rajo intee leeg baad ka leedihiin inaad isbedel samaysaan runtii isbahaysigu ahmiyad weyn u leeyahay waayo haddee mar kastaba horta caadiyan waxaa loo baahan yahay ama tartan musharaxiin markaas kursiga ku fadhiya oo talada dalka weli awooddii dalka gacanta ku haya ma musharaxiin ama ama mucaarad ha lagu tilmaamo ama dhinaca kale ka soo jeeda oo ah inay bedelaan raba inay taladooda jira yeeshaan talana ka yeeshaan sida ay u dhacayso nidaamka ay ku dhacayso sida doorashada ay u noqon karto xalaal sida aalaada kala duwan oo labada dhinacsida loo gelaayo ay yeelan karto musharax kasta waxaa laga yaabaa inuu isagu asraabtiisa guud uu yeelan karo laakiin wax ka wada dhexeeyaa jira oo ah in doorasho doorashadu ay noqoto doorasho aan mataqaanaa musuqmaasuqa uusan saamayn ama uusanba qarbin in xoog aan lagu nuquunin in aan mataqaanaa boob uusan dhicin kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud maxamed culusow oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya haddaba dhegaystayaal iyadoo magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ay ka socoto ololaha loogu diyaargaroobayo doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa haddana mid ka mid ah abwaanada soomaaliyeed waxa uu gabay uu ka tiriyey doorashada soomaaliya abwaan califood xasan cawil oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed oo la hadlay maanta radio derjir ayaa waxa uu wax la yaab leh uu ku tilmaamay in mar kale xasan sheekh maxamuud uu isku soo taago jagada xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya isagoo sheegay abwaanka in afar sano xasan sheekh maxamuud in afartii sano ee xasan sheekh maxamuud uu dalka taladiisa hayay uu ku fashilmay abwaanka ayaa arrimahaasi gabay ka tiriyey waryaheena khadar cawil oo ku sugan xarunta daljir ee buuholle ayuu arrimahaasi uga warramay بسم الله الرحمن الرحيم خلال عوله هرت مركة أوه الرئيسة وعلى ارتحال labada imtixood waxaan ugu talagalay ummadda soomaaliyeed inay ku cido qaadato oo taariikhna ku qaadato kuna waana qaadato qaarna ku dhaqmaan ayaan ugu talagalay inta badan dadka dhalooyinka yimaada ma ihi xaqiiqatanna waxaan jeclahay wax muhiima waxaan ahayn inaanan u iman waxaa ii muuqatay ummaddii soomaalida la doonaya in dowlad loo dhiso maanta inay meel khatara marayso waad ogeydo saddex goor baa wax la dhisay mar waxaa lagu soo laba goor waxaa lagu dhisay jabuuti labadii goore dambe nin kii cabdilaahi yuusuf in madaxtooyada la tago yuu sababeeyey sheekh shariif sheekh axmedna wuxuu sababeeyey in dadku meel ku gaadhka ka baxo iyo ilaahay sabab uga dhigay oo meel ku gaadhka inta laga baxo xamarna wax lagu doorto dalka gudihiisa wax lagu doorto xasan sheekh maxamuud intii uu hayay dalka afar iyo labaatan mudane inta aan ka warqabo yaa dhintay waxaan u qabaa hadeerto inuu doorasha u taaganyay baa laigu yiri marka waan la yaabay oo waxay iiga dhigan tahay dalka anaa burburiyey haddana waa burburin doonaa doorta anigu sidaasaan u qaatay xaqiiqatan wax ciyaara iyo wax wadiifada oo soomaalinimada naga dhaxaysa mooyaane wax kalena ma jiraan markii ay uu shaqaynayay sheekh shariif sheekh axmed ee farmaajo ra-iisul wasaaraha ahaa ee taliyo ciidan iyo wasaaradda warfaafintu caalamka gaarsiinaysay xataa waxay haysanay dowlad kaamilo oo sumcadeeda iyo sharafteeda u shaqaynayso iminka waxaynu taagan nahay oon ka baqayaa in arrinta madaxweynahaba la qaban waayo haddii la yihahdo maanta ninkii baa sharaxan anigu ummadda ma kala xigay ummadduna sharafkay ugu kala xigtaa marka taa lafteeda waxbaan ku xusuustay waxaan idhi inaan shaygu tiradu leeyahay cidina sheegaynin aan shiikhna garanayn waktiga roob la subi doono misna aan shareecada ilaah shayna laga dhaafin shaki ma laha oo waa umuur shaahid loo yahay inuu siranka federaalku wada sharaf samaynayo oo dowlad sicibkeedu rabeen lagu shalaadayo oo ay shafeec tahay wixii shalana faynayso iyo inay nashaashaynayso suhuba keenayso oo shalay ku waandiidanayn sheer la dhiganayso su-un weeyo dedan aaninaba shaacin kala hayna markaas heshiiska saaree xarfaha sheeda kala laabtay shibis iyo madiina iyo ilaa sabada shaangaanle shaxda koonfureed waa abgaashaabad doosile dadkay ula shaqaysteen sidii duul shisheeye ahi shidad iyo dhibtuna waa intii sheekh shariif tegey ninkaase shaaraca u soo baxay ee shaarka sare qaatay isagoo ashkhaasaan wacnayn sawd ka subanaya shakina ugu soo qoray daduu kula shiraakoobay oo dib u sharaxan buu hadeer shaashadii yimidi shukaankana intuu haystay buu shiiqay qarankiiye shabeelle iyo hiiraan markuu shabakad gaadhsiiyey galgudub shib bay tidhi markii shaamareer lacaye shirkuu dhigay cadaadiya puntland waa kasii shidani anagana shishada bowdadu naga shakaalaaye waqooyina sidii shaashidu ula shahiidaaye ida kuma shukriyin maalintii shaalka loo xidhay kuwii maalintii shuumay baa laga shallaayaaye isagoo shan kale doonayuu soo shaxaaya tegay shafka baarlamaankow haddaan kuu sintirinaynay intaad tira ma gurataan shabeel hayna siinina waxaan uga digayaa baarlamanku haddaad doorataan waad tijaabin doontaani soomaali annagaa wadiifadeeda ogoo way kala dareeraysaa haddaad doonaysaan idinkana caadaqaatayaal baa laydin qabaya hose intaa waxaan kugu digayaa ummadda soomaaliyeed iyo baarlamanka lasoo doortay oo aan filayo kii hore dee ileenmay barane mar hadday kan barteen oo ay dib u doortaan waxaa weeye waxaa loo arkaya caada qaatayaal iyo cid laa qaatay xataa haddayan shilin qaadan way fayaxadiisay ummadda soomaaliyeed la daba qabto arrin kale oo aan khadar cawlow u sheegayo ummadda soomaaliyeed waa xagga siyaasadda siyaasaddu haddii ay dad weydo waa saboolaysaa oo dad la-aan keligeed ma socoto haddaan siyaasad la helinna wax lama hagi karo xaqiiqatan iyo hogaamin fiican marka waxaan idhi saymaha gugooldaay hadduu seeto gurigaaga naqsalowg hadduu kugu dhaco shabada aada dido saarkii caleentuna ka baxo sabarada hawdka haddii socoto loo diro barbar wada saqaafaysa darbaan sahanka lagu aaminay saaca geedaha siyaasadaha dunidana khalqigu uma sinaadaani sumad lagu yaqaan baa jirtiyo sawrac gooliye waa waxaan sareexiya sarbeeb cidi ku suuraynin sarfeegeeda guud waa midaan ciidisal gaadhayn hadbana saacaddii toogta baa lagu sargooyaay marmar bay silsila dahaba iyo siinad noqotaay marra way sabooshay haddaan saani loo hagini marra waa sitaac sharaf leh iyo gobo la seexdaaye marra waa sugsuun lagu dhintiyo sunayo waabaye marna waa sardheelad aadamuhu kugu salaamaaye marna waa sakara yaabla iyo saydho qodaxeede sumcad iyo marba yeelataa qiimo saayile marra seeto kugu duuban oo siriqa weeyaane marra waa sadad haysatiyo saayida kugu saale marra waaba seef iyo bir aan soo sanqadahaynin marna waa siraad nuurayo iyo soolaraan dabini saxansaxada aan di'inna waa lagu saweeyaaye safaraan habboonayn marbay kula sabaysaaye sulyo aan bannaanayn marbaad sax u malaysaaye sistamkiiyo nidaamkeeda yaa saaxo weerta ahi hadba suura suurayntu waa surucyadeedii suu iyo marbay kugu rartaa saamtiriyada eh waxay kugu samaysaa colaad saamajiidda eh sabxii wadbaba xaalad bay kuu sawiraysaaye sansaankeeda goobtaas heshee sagalku kuu muuqdo sugniyada ad adag iyo raggii sheeska kula taagay ee kula safnaa maalintaad saada curinaysay sirtaad aragtay waa loo furaa soo jireennada eh haddii kalena sooraha kacaan ciidisancaynayne sababtana waxaa dhigay amuur sheegtay marid kaasina waxa uu ahaa abwaan califood xasan cawil oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada buhoole xarunta gobolka cayn una warramaya waryaheena khadar cawil
barnaamijku waa caawiye daljir wuxuuna idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso haatanna isla magaalada boosaaso qaar ka mid a iskaashatada gaadiidleyda gobolka bari oo maanta nagu soo boqda stuudiyaha daljir ayaa waxa ay cabasho ay ka muujiyeen iskaashatada ay ku midaysan yihiin ee dalmar gaadiidleydan ayaa ku eedeeyey iskaashatada dalmar oo ay ku midaysnaayeen musuq maasuq iyo sidoo kale wax isdabamarin haddaba qaar ka mid ah gaadiidleydan oo maanta ha nagu soo boqday xarunta daljir ee boosaaso ayaa arrimahaasi aan ka waraysanay ayadoo shalay taariikhdu ahayd afar iyo tobanka bishii tan wasiirkii howlaha guud inuu awood saaray awooddaasna uu u muujiyey gurubkii shalay aan ka cabanaynay sidaa awood annagu waxaan garanay marka cabashada in la dhegaysto inay dowladdu dhegaysato oo madaxweyneha ugu sarreeya cabdiweli cali gaas iyo wasiiradiisa iyo iyo iyo muxuu ahaa iyo madaxda gobolka ilaa xaq way ku leeyahay annago gobolka baan degannahay iyo laamaha ammaanka dhammaantood waxaan doonaynaa inaan ogeysano arrintaas inay arrin fool xun tahay nin nin hantidiisa ku haysta waa aragta haddii shirkadu waa isku caalamku waa la isku dirsadaa ama magaalada shirkadaha isku jira hadday isqabtaanna nin walba inta la xisaabtan wixiisu la tagaa arrintaas waa la diiya annagu haddaan damcnay nin baa naga laalaaday oo raba inuu arrintaas madaxa naga haysto sidaa aawadeed waxaan doonaynaa in arrintaas saacaddaa laga bilaabo annagu hantideedii inaan u madax bannaannahay maadaama dad shacaba nahay wixii khasaare ay noo geystaanna haddii waa laga xisaabtamaya waa ka xisaabtamana wixii hanti taalla waxaan doonaynaa in aan in naloo soo wareejiyo xukuumadda lagu soo wareejiyay si naloo aan ku xisaabtano loogu xisaabtano annagu doorasho kuma jiro waxbarasho lacagtaas in la qaada ma rabno gaadiidka annaga xorwa dowladda iyo gobolka iyo maamulka iyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in kontaroolada lacagta nalakaga qaadayo nala ka joojiyo oo askarta tuutaha qabta oo naloo soo dirayo oo lacagta lagu siinayo in nala ka joojiyo dowladduna casuurta naga qaato magacayga waxaa la yidhahdaa cali cabdi cabdalla waxaan ka mid ahay gaadiyadayda ku nool puntland waxaan ka cabanaynaa halkan waxbasho uga soo jeedinaynaa iskaashatada dalmar la yidhahda dalmar nimankaas oo aanu asaasanay labada kun iyo koob iyo tobankii waxaan u asaasanay wax markaas waxtar annaga noo ahaa oon islahayn faa'iiday idiin leeyihiin oo ah shiralka waddooyinka ee laamiyada go-ah gaadiidka la kala qaado iyo waxyaalo badan oo faa'iido u ah dalka iyo dadka iyo gaadiidka intaba ah nimankii aanu hoylka u dhiibanay oo mas-uuliyadda aanu saarnay waxay wixii aanu u idmanay noogu bedeleen shantii qodob oo aanu u idmanay shan qodob oo musuqay noogu bedeleen haddii la xisaabtan yimid oo waktigoodii dhammaadayna wax la garan karo ama la raaci karo waa la waayey muddo hadda laba sano ah oo waktiga la idmada ka siyaadaana xilka way hayeen markii la xisaabtan yimidna wax xisaabtan iyo jid iyo jaawaa laga waayey wixiina corruption iyo musuq bay geliyeen maadaama dad shacaba oo walaalaha oo wax wada dhistay oo faa'iido iyo dan iyo maslaxad moodayay aanu ahayn wax dawladda ah annaga isu kaaya keenay iyo wax annaga isku kaaya qabaraadiyo bannaanka nooga yimid aysan jirin wixii aan shalay wada dhisanay oo toddoba sana hadda shaqaynayay haddii faa'iido laga waayey waxaanu gobolka iyo amniga iyo dhammaan madaxweynaha iyo dhammaan dadka ay qusayso ogeysiinaynaa in bahashaas waktigeedi marka hore dhammaaday haddana aanan dib dambe u doonayn o aan u dhisanayn lacagaha baraha controolka lagu qaado oo markii horeba dulmi ahaana in la joojiyo maanta ay bisu shan iyo toban tahay waxaan kaloo itaa ka codsanaynaa in dadkii dhibaatada noocaasaha geystay oo hadda ku rafanaya dadka shacabka iyo gaadiidka weli oo doonaya wixii ay horay usoo masuuqeen hadda doonaya in xukuumadda nooga qabato madaxweynaha laamaha ammaanka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda howlaha guud dhammaan waxaan u sheegaynaa wixaas dad shacab wax isku darsaday baanu ahayn haddana waanu kala tagnay wax dambe oo hadda magaranaysaa nimankaasi ay hawshoodii dhammaatay wax dambena aanan u noqonaynin bal waxaa noo sharaxda anigii dhegeystayaasha ku dhegeysanaya iskaashatada dalmar marka horeba idinka gaadileyda waa ku waad ku heshiiseen urur isku tegaba ahedeen qodobadii aad ku heshiiseen iyo waxyaabaha hadda aad ku kala tagteen oo aad leedihiin waan kaga baxnay bal noo sharax waxaanu ku heshiinay shan qodob oo halkan ku qoran lamber ko waxa weeye gaadiidka shilalka ee waddooyinka ku dhaca inay toosiyaan baanu ku heshiinay lambarka labaad waxaanu u asaasanay oo aanu ku heshiinay laamiga burbursan oo ilaa inta aanu marno oo dhan iyo buundooyinka go-ah inay hantida lacagta ay naga aruurinayaan ku dhisaan lambarka saddexaad gaadiidka qabaa'iladu ay kala qabsadaan oo xaaladooda adag tahay in dhaqaalaha gaadiidka laga qaado lagu bixiyo oo qabaa'ilada lagu kala furta gaadiidkaas wixii aan ku heshiinay oo dhan dhammaan waa dhinac mareen waxayna noogu bedeleen musuq sidaasaan kaga kaaftoonnay iskaashatadii dalmar oo aanu maanta ugu baaqaynaa dhammaan dadka ay qusayso iyo dhammaan gaadiidlayda iyo dadka canshuuraha laga qaado iyo dadka gaadiidlayda aan wakiilka u nahay dhammaan waxaan ugu baaqaynaa iskaashatada dalmar waktigeeda inuu dhammaaday waayo idinku markaa ganacsata ahaan ama gaadiidley ahaan intee gaadhaysaan oo ganacsatadan gaadiidleyda aad tihiin oo iskaashatada uga baxdeen tiradiin intee gaadhaysaan annaga gaadiidka kun iyo laba boqol oo gaari waan gaaraynaa
oo boosaaso keliya bishaan oo dhanna waxaanu ku wareegaynay gobolka bari qaybta booliska maxkabadda iyo dhammaan intay qusayso o dhan baanu ku wareegaynay waxaanu baadgoobaynay in nalankaas corruptionka iyo musuqa ay sameeyaan nalala arko xukuumadda qaybo ka badan qaybo ka mida oo fara badanna way arkeen musuqa meeshaa ku jira qoraaladii iyo lacagahaas hantida la dhunsadayna way hayaan waay mar haddaa iskaashatada aad ku jirteen cid kasta oo urur samaysanaysa sharciyo iyo nidaam iyo dastuur baa jira marka soo kama habboona intaydan marka hore cabashadiina soo gudbin ama warbaahinteeda la hadlin sharciga aad ku kala baxdaan oo dawladdiina aada u tagtaan soo kama fiicna taas waxaa annaga dad shacaba oo ganacsadayaalaanu nahay waxaanan deganahay deegaanka waxaan annaga dawlad naguma hamboorin annaga ayaa maskaxdayda ka helay wax faa'iidooyin aan moodayn inay noo leeyihiin bay ahaayeen annaga markii horena dawlad iskuga kaaya keenin haddana wax dawladona kala diraya ma jiraan laakiin annaga markii horena heshiinay oo faa'iidooyinkaas inaanu magaranaysaa ka salgaarno ka hadalay haddana faa'iidadii haddaanu weynay dadka shacabkaa oo lagu boobayo baraha controolka inaan hadda la joojiyo oo maanta waktigoodu dhammaaday baanu idiin caddaynaynaa xukuumaddana u caddaynayna waaya maadaama dalku maamul uu ka jiro dawladda ay ka jirto idinku maadaama ganacsata aad tihiin soo kuma habboona in sharcigaa u hoggaansantaan dawladdu annagu ganacsadayaal baanu nahay wixii dawladda xaquuq ah oo canshuura oo anaga nagu sugnaaday waana ka qaadaa cidna lama weydiiyo kabana murana kabana hadallo laakiin midda aanu diidanahay qof shacaba oo qof shacaba canshuuraya oo dawlad lacagta uga qaadayso oo taleefada laga jaraya bara control oo dawladdu degan tahay amniga hortiisa in lagu boobo taa ma yeeli karno waana ka cabanaynaa madaxweynahaan u gudbinaynaa cid laamaha ammaankaan u gudbinaynaa cid ay qusaysaan u gudbinaynaa qof shacaba qof shacaba adeer loomana canshuuri karo lagumana boobi karo amniga dhexdiisa iyo hortiisa taas waa kasoo horjeednaa shacab shacab canshuura kaba dhacda adduunka meel ay ka jirta ma leh dad shirkado wax isku tirsaday baanu ahayn waana kala tagnay waktigoodiina waa dhammaaday wax dambe oo hadda aan isugu imanayno oo wixii iyo wax la mid ah ma jiraan waaya maamulka gobolka arrintan ma la socodsiiseen muxuu idinka yidhi haddaa la la socodsiiseen maamulka gobolka waa tagnay guddoomiyaha iyo ku-xigeenada labadaba waa u tagnay haddii aanu muddo kusoo noqnoqonaynayna waxaa la yidhi digreetadii maxamed maxamuud farole bay ku yimaadeen nimankan ayadii baana lagu qaadi karaa digreeto kale oo ka daba timaada ayaa lagu qaadi karaa ayaana lagu yidhi oo madaxweynaha ka soo baxay oo madaxweynaha hadda talada haya ka soo baxdaa lagu qaadi karaa shirkad haddaanu ahayn faa'iidaanu anagu marka hore shirkad ku ahayn faa'iidadiina waa la waayey maadaama faa'iidadii la waayey waxyaalo ka xun oo hadda kaba sii fool xun oo amniga wax u dhimeeyey iyo dadkaba inay nagu keento baanu ka baqno sidaasaan u joojinay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah mulkiilayaasha gaadiinleyda magaalada boosaaso xarunta gobolka bari hagaag haatana dhegaystayaal qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka caawiya daljir magaalada qardho xarunta gobolka karkaar hooyooyinka ku ganacsada suuqa qudaarta ee magaalada qardho ayaa waxay ka cabanayaan sarow-kaca sarifka dollarka ama lacagaha qalaad taasoo saameyn ku keentay ganacsigoodii qudaarta haddaba suuqaasi qudaarta waxaa booqday maanta waryaheena maxamuud fantastic oo ku sugan xarunta daljir ee qardho warbixintan ayuuna ka diyaariyey xilli muddooyinka dambe ee suuqyada waaweyn ee magaalooyinka puntland ay kasoo yeeraysay cabasho la xiriirta dolarka gashay lacag ay soo gashay lacag cadaan ah ayay haweenweynaha gaar ahaan haweenkii gaar ahaan haweenka iibiyasha daarta ay cabasho badan korukaca ka muujiyeen korukaca doolarka iyagoo ay sheegeen in lacagta wax lagaga gato ee lacagtii hore aysan qaadan sarifleydu ayse qaataan lacag cadaan ah oo suuqyada ee soo gashay haweenka qudaarta iibiya ayaa sheegay lacagtan cadaanka ah oo ay sarifleydu la fadhiyaan in laga keenay magaalooyinka kale ee deegaanada puntland deriska la tahay waxayse sheegeen in muddooyinka dambe ay la daalaadhacayeen sarukaca dollarka haddaba maantai waan booqanay suuqa qudaarta laga iibiyey ayuu hooyooyinku cabasho ballaaran waxay ka muujiyeen arrintaas haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka qudaarta iibiyo waxaan ka hadlayaa maanta oo aan joogno suuqa qudaarta masalooyin fara badan baan ka hadlayaa waxa weeyaan waxaanu nahay hooyooyinka suuqa ragga iyo madaxda iyo ilmuhuba ku fadhiyaanin waxa weeye waxbarasho hadday noqoto hooyooyinka lagu fadhiyaanu nahay cashuur hadday noqoto hooyooyinka lagu fadhiyaanu nahay wax kasta oo lagu fadhiyo oo ma garanaysaa dadweynuhu u fula hooyooyinka lagu fadhiyaanu nahay hooyooyinkii maanta waxba waa qaban waayeen maadaaba waxa weeye wixii ay haysteen la nacay waxa weeye qudaar baanu gadnaa qudaartii doolar baana lakaga gataa doolarkii waxa weeyaan wiilashii suuqa fadhiyey oo doolarka wax sarrifayay lacagteena waa diideen nooha waxay keentaa casar kasta lacag shan kun lix kun oo doolar ah amaba se toban kunba ah baa nooho keenta casar walba annagii wixii aanu gadno wixii dadkii xaasaska masaakiinta naga gateen wixii baanu la oranaa arrinoo sarrifa maya maya ma rabno ma rabno wiilayaashi wiilashi waa diideen lacagta cusub baanu lambarka koowaad waxaanu ka nahay mustaki dawladdaanu uga dacwoonay dhallinyarada bulshada madaxda maamulka waxa waxaanu uga dacwo waxaanu uga dacwoonay ragga ma garateen waxaanu rabnaa dawladdayada sharafta leh dhallinyaradayada sharafta leh guddidayada sharafta leh intaasba inay wax nooga qabtaan baanu u baahana salifka doolarku wuxuu marayaa soddon sagaal iyo labaatan ma garateen haba maree wax taayadii raba iyo wax qaadanaya midna ma jirto muddo mulaa iyo mudda baanu xoogaa minay mudaaraada samaynay xoogaa bay lacagtaas xoogaa bay naga joogsatay dhowr beri lix iyo labaatan toddobiyo labaatan baa nalaku sarfay naruur aanu moodnay waxa weeyaan hadda intii bishanu ahayd ilaa bishii hore shan iyo tobankeeda lacagtaasaana qaadatay magaaladana wax joogaa ma jiro annagu go-aan waxaanu ku gaaray haddaanu nahay hooyooyinka gobolka karkaar gobolka inaanu xiro suuqa inaanu banino inaanaan qudaar furin inaanu mudaharaad samayno
bismillaahi raxmaan raxiim annagu codsiga iyaga sida ay sahra u sheegto oo kaleeto baanu ku waafaqsano isku raacsana maadaama aanu nahay ganacsato hooyooyin masaakiin oo carruuro u xamaala hadalkaas waa ku raacsannahay sanna waa ku soo heshiinay berri inaanu magaalada beninno wax ka shaqayn kara ayay jirin waayo mala haystaan gabdho waxay ku shaqaystaan gabadhi maanta toban kun haysatay shan boqol ma haysato maxay ba ku shaqaysataa maxay carruur ku korsataa maxay meel la tagtaa maxay wax samaysaa maba samayn karnaba awoodeedba malin sicir barar baa jira waxaan u sheegayna madaxweynaha wasiirka maaliyadda wasiirada oo dhan ku-xigeenada inay arrintaas si fiican ay u maqlaan oo u dhegaystaan oo wax noogaga qabtaan alaha waxaan ka dacisgoonaynaa oo dacwo ka nahay haddaanu nahay hooyooyinka qudaarta hilibka caanaha ganacsatada magaalada dukaamada ku haysta in dhibaato baarin ka jirto magaalada karkaar iyo waddanka kan aanu ku noolahay oo soomaaliya meel kastana waa isku mid ganacsigii waa burburay waxaa burburiyey nin oo hal lacag ku sida cad oo la keenaya gobollada waxaanu erge ka nahay cashuurtii waana laga qaadaa maxaa cashuurtana lakaga qaadaan dawladda ku taageera dawladda annagoo taageersan oo tabaxsan oo doonayna oo dalkayaga iyo dadkayaga in loo shaqeeyo rabna baanu waxaanu doonaynaa in waxgaladka wax ka qabtaan waxyaalaha jira deegaanka baabaa dhibaatada lacagta cad oo ka imaanaysa muxuu ahaa gobollada kale nooga soo gudbaysa oo waddanka soo gelaysa sixil bararka keentay baan waxaan rabnaa maamulku inuu naga qabto haddii kale waxbaan u dilaynaa jirri dhacban waddada u fariisanaynaa haabur ay ka timaadaa baabuurta garowga timaadaa keenta marka wax laga qabtaan rabnaa wayna ogyihiin tanna markaa geyno waxaa loonaya tan lama rabe waxaad keentaan lacagta cabdi
dhowaan ayay ahayd markii dadweynaha ku nool magaalada garowe ay mudaharaad mu- ballaaran ay ka muujiyeen sar u kaca doolarka Tan weli ka- waxaanan arrintan weli ka hadlin madaxweynaha dowladda puntland brofesor cabdiweli maxamed cali gaas iyo wasiirada puntland mahadsanid maxamed fantastic guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii caawa iyo daljir oo idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso barnaamijka waxaa idii soo saaray oo idinla socodsiinaya anigoo xasan haykala waxaana naga dhegaysanayseen xarumaha daljir ee soomaaliya ku tirsan ciddii uu sheegana barnaamijkan waxay dib uga daalacan karaan bogga internetka aan ku leenahay ee radio daljir dot com intaan barnaamijka kala mid ah ku kulmi doono waa anigoo xasan haykala oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo iyo hurdo caafimaad qabta